xili wasaaradda waxbarashada galmudug ee wado olole lagu horumarinayo waxbarashada ayaa bulshada ku nool mid ka mida kaamka barakacyaasha ee magaalada gurceel codsadeen in caruurtooda loo sameeyo goobo waxbarasho oo u dhow bulshadan waxay sheegeen in xarumaha waxbarashada ee magaalada ah ay aad uga fog yihiin taasina ay caqabad weyn ah ku noqotay in caruurtooda ay helaan waxbarasho joogtaa magaciidu waxaa laydhaha cabdixasan siyaad oo ku nool gurceel gaar ahaan gaar ahaan waxawaaye kaamka jareerweyne jareerweyne waxaa joogaa dad aad u badan oo rag iyo dumar ciyaalba ciyaalka maanta ku nool ciyaalka maanta joogo kaamka jareerweyne waa ciyaal saddex boqol kor dhaafayo saa daraaddeed waxbarasho ma haystaan oo maadi ah diin waa haysana laakiin maadi ma haystaan waxbarashada maadiga in iskuulka looga dhow yaraan saddex kilomitr afar kilomitr unoo jir ah saa daraaddeed saddex kilomitr afar kilomitr qofka lageen karo ciyaalka waa cilmeel yar waaye degaanka waa dad badan baa degan marka waxaa loo baahan yahay ana u baahannahay ciyaalkaas waxbarashadoodii in wasaaradda waxbarashada galmudug gaar ahaan degmada gurceel inaan ka helno iskuul annaga jareerweyne kaamka ku yaalo dhowr qol ah afar qol saddex qol wixiina loo heli karo saa daraaddeed ciyaalka waa ciyaal aad u badan saddex boqol iyo ka badan way dhinyi ciyaalka oo wiil iyo gabar ah marka waxaanu baahanna annaga waxbarasho inay helaan ciyaalkaas iyo dumarka iyo raggaba in waxbarasho la helo waxbarashadaas oo maadi ah diin u haysanaayo saa daraaddeed wasaaradda waxbarashada waxaan ka codsanaynaa inaan helno saddex qol oo wax ku bartaan ciyaalkaas ilaa afar qol hadda intii laga gaarayn waxaan u baahanay sabuurad iyo jaasadii iyo buwaag oo saddex maado ah soomaali soomaali iyo xisaab iyo soomaali xisaab iyo cilmi bulsho
iskuulaad annagoo meeshayna joogno ilmihii waa yiriin meesha noolagu keeno intaasaa idinka mahad celinaa intaasoo ilmo eh maxaan ku idhaahdaa saddex boqoloo ruux kor u dhaafayso ilmahaaseti ma soco karaan qaar waa yaryiin wiilal iyo gabdho isugu jiro asxaanta jisikala maanta haddaana soo booqateen baahida oo weyn oo na hayso waa waxbarashadaas wixii kalena ilaah baa keeni karo codsigan ayaa qayb ka ah bahayaha waxbarasho ee weli ka taagan deegaanada ay ku nool yihiin barakacyaasha xili dowlad goboleedka galmudug ee sheegtay inay xoogga ha saarayso koruqaadista waxbarashada guud ahaan dowlad goboleedka galmudug